بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ولا لها شرفت له ريمانديرا dhammaantood rag iyo haween dad qof yar iyo qof weyn dowlad iyo raacid madax iyo shacab dhammaan waxaan ogeysiinaynaa birito oo ah jimcaha taarikh toban iyo sideed bisha kow iyo tobanaad labada kun labaatan iyo labo inay tahay roobdoon banaanbax roobdoon masaajidka jaamica lagu banaanbaxayaa salaadii hore laga bilaabo marka la tukado ilaa laba saac insha allahu ayaan ku banaanbaxaynaa roobdoon waaye waxaan ka codsanaynaa in ilaahay aan usii tawabakeenno dadka walaalaha waxaan ka codsanaynaa inaan ilaahay usii tawabakeenno istaakfurta aan badinno tawbada aan badinno ilaahay aan u noqonno subxaanahu watacaala wixii dulmi ah iyo xadgudub iyo gardarro iyo maaragtay aan faraha kala baxno macsiyada iyo dunuubta aan faraha kala baxno xumaanta aan faraha kala baxno ilaahay subxaanahu watacaala aan isu dhiibno ilaahay aan u noqonno waa ogtihiin dhowr biri dhowr jeer ayaa roobdoon la sameeyey mar roobdoon la sameeyey oo roob la wey ma jirto mar walboon roobdoon samayna ilaahay subxaanahu watacaala waa noo naxariistaa roob ayuu noo soo dejiyaa laakiin roobkii wax nagu filan ma noqonin weli roob yari ayaa jirtaa dhulkii dhibaataa weli ka jirtaa abaartii weli waxa weeyaan meelo badan ay ka jirtaa marka walaalayaal ilaahay aan wa cararna meehene ma ahane wax kaloo na daaqaayo wax noo taraayana ma laha marka soo baxa reemandheera birito usoo baxa roobdoonka arrintaasaan idin ogeysiinaynaa meesha warkaan linkiga soo diraay waa xafiiska culimmada magaalada mandheera majlisul eh, culamaa ayaa inla hadla inla hadlaayo marka jazaakum allahu khayran waxaan ka codsanaynaa inaad si badan aad usoo baxdaan oo siyaalihii hore loo soo bixi jiray ka badan aad aad iyo aad muhiimadda aad usiisaan waqtiga la jooga meesha waqti aad iyo aad u yar waaye biri jimco waaye hataa khudbaa jirta liskuma daahaayo marka walaalayaal inaad soo baxdaan aan ka codsanaynaa inaad soo baxdaan aan ka codsanaynaa roobdoonku soo baxa roobdoonku usoo baxa waa ogeysiis la- lain ogeysiinaayo in birito roobdoon ay tahay taarikh toban iyo sideed bisha kow iyo tobanaad labada kun labaatan iyo labo maalinta jimcaha oo biri ah maanta khamiis waaye biri jimcaha inay roobdoon jiro ogaada soo baxa reemandheera oo dhammaala soo baxa ha herina qof walba ilaahay dartiisa ha u soo baxa ilaahay inuu baryo ha u soo baxa ilaahay inaad u tawbakeena ha u soo baxa halkaas iyo me- meesha ma garanaysaa eh, musalla alciid oo ma garanaysaa masjid uljaamic aan iskugu imaano halkaas aan ilaahay ku wala barino kabacdi meeshaas ayaan ilaahay aan maaragtay danaheenna iyo dhibaatadeenna aan ugu sheegana ilaahay waa midka loo qasta oo dhibaatada loo sheegta waana kan dhibaatada bixiyo ilaa cidaan ilaahay ahna noo gargaari karta ama na kaalmayn karta ama na caawin kartana ma jirto arrintaas ha la ogaada hana lasoo baxa aad iyo aadaan maaragtay aan idinkugu mahad celinaynaa waxaan idinka rajaynaynaa inaad imaani doontaan dhammaantiin wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu